ridwan walaale salaan kadib iyo adiga iyo bahduba v o adu horta laba gabdhood baa maaragtay laga soo tegay oo aan la ogeyn oo maxkamadi xukuntay lagu xukumay xuduudda u dhexaysa belarus iyo poland annagu halkii stationkaanu ka dhigan marka hore waxay ahayd ukraine iyo xuduudda poland u dhexaysa marka labadaa gabdhood ilaahay maantu inoo sahlay inaan howshooda dhammayno waa laba gabdhood oo la kala yidhaahda firdowse axmed maxamed oo koob iyo labaatan jira iyo nusayba cabdirashiid cali iyana isla da-daa jirta marka iyagu runtii waxaa loo qaatay dadkan xuduudaha dhaafa oo sharci darrada ku gala dhanka belarus bay ku shaabadeeyeen ama ku tuhmeen dabeete way xukumeen marka insha markaan anigu hadda waxaan joogaa poland muddo laba habeen iyo saddex maalmood oo maantan kasoo baxaya marka alxamdulilah ilaahay shalay waa igu guulayey oo waanu is aragnay nidaamkii meesha haystay wasaaradda arrimaha dibadda polandna gacan naga siinaysay waxaanu reverse garaynay ama dib maaragtay u celinay xukunkii iyagu lagu riday oo dhowrka bilood ahaa inay meesha ku jiraan dabeetana waxaan siinay documentiskii la oran jiray emergency maaragtay certificate of identity dadka ay yihiin inay yihiin soomaali muwaadiniin yihiin lagana codsanayo dowladda poland inay wadada sibada u maraan runtii decisionka way naga yeeleen waxaan aada ugu farxan lafteedu bay ahayd waalidiintii gabdhahaasi dhalayna aada bay ugu farxeen waa garta marka ridwan waa ka waa garta ambasador marka ee gabdhaha markii hore ukraine ayay kasoo baxeen soomaha markii dagaaladu ay dhaceen
ha gabdhuhu waxay ii sheegeen baskii ugu horreeya afar iyo kontonka qof ahaa inay soo raaceen ay maaragtay waxa weeye waa dhalinyaro sidaa da-adooda hadda idiin sheegay marka waxay moodayeen in maadaama soomaaliya ay rool firfircoon ka qaadatay samata bixinta soomaalida halkaa joogtay oo kasoo qaxay waxay u qaateen in dalkii hooye dib loogu celinayo caynka marka waxay baabi'iyeen documentiskii marka ay haysteen taasoo runtii ay ka shallaayeen laftoodu laakiin alxamdulilah marka xuduuddaasi saasay usoo mareen marka ma aqaan say ku noqotay oo lagu qabtay oo loo loogu shaabadeeyey inay belarus ka yimaadeen waa gartay marka hadda xaggey ku sugan yihiin labada gabdhood
labada gabdhood waxay ku sugan yihiin zambruf xere la yidhaahdo xero weyn oo oo dadka lagu xiro runtii waa detention center maaragtay jeel weynaaday oo zambruf xuduudda belarus iyo poland ku siman hadda aan kula hadlay way ku jiraan laakiin hawshii waanu dhammaynay oo maaragtay labada nidaamkii xerada iyo dowladdii soomaaliya oo anigu markaa hadda wakiilka ahay jooga baa u wada siixnay decisionkii reverse baanu ku samaynay go-aankii hore maanta haddayan bixin beri aroortii xorriyadooday haystaan waddaday marayaan haddii ilaahayd marka hadda waxay haystaan waxay ku baxaan oo ay ku geli karaan dalalka kale ee yurub
ridwan walaali waa sidaa wey mar haddii iyagu la yaqaan meeshay kasoo jeedaan arday ahaayeen waxa weeye ridwano waxaa jirtay oo annagu aan runtii dib noo dhigay howlaha iyaga waxay ahayd soomaalidu waxay isugu jirtay iyagoo arday ah bay misnaxariisteen wax la yidhaahdo qaxootinimo marka qofkii dhowr documenti buu wataa taa runtii hakad weyn bay ina gelisay inaanu qofkii markiiba niraahno qof hebel waa hebel marka laakiin alxamdulilah labada gabdhood oo dadkaasay la sinaayeen documentigoodii oo rasmigana gacantaanu kasoo saaray nidaamkay la joogeen oo xeradan aad bay ugu farxeen mar al markay heleen documentiga isaga waa gartay marka ma kuu sheegeen maadaama gabdhaha aad la kulantay halka ay tegi doonaan
wallahi gabdho waa gabdho dhalinyaro ah marka waxaan u malaynayaa inay safarkooda sii wadanayaan laakiin waktigan xaadirka ah ilaahay kheyr ha siiye cilmi nin la yidhaahdo bay aadi doonaan gurigiisa ay maalmo ku nasan doonaan oo meesha degan oo runtii soomaalida inteeda badan caawiyey ana runtii caawiye ii kala sheeg sheegay hadba qofku meeshuu joogo marka meeshaas insha allah ilaa caawa ama beri aadayaan dabeeto haddee waxaan u malaynayaa waa dad dhalinyaro adduunyada waa yaqaanaan waa gartay marka hadda waxaad leedahay waa labadii qof ee ugu dambeeyey ee soomaali qaxooti ku ahaa ukraine oo aad soo badbaadiseen
alxamdulilah taa ilaahay waa nagu guuleeyey labadii ugu dambeysayna weeye runtii wakti iyo juhdi badan waa inaga galay meeshu waa meel qabow wax sahlan maaha infrastructureka aan u naqaan maaha kala fogaantu xaafadihii aanu garanayno kale maaha kala fogaantu midda ugu yar baa waxay tahay boqol kilomitr iyo laba boqol oo kilomitr baa kala fogyahay marka taa alxamdulilah waxa o dhan waan ku guuleysanay dad baa ilaahay noo baxshay wasaaradda arrimaha dibadda poland iyo intii markaa joogtay oo muwaadiniin ahayd